dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aan toddobaadkan idinku maqashiin doono todob nahasha igu tamayeed dusmadii guur tilmaamood noogtali
tusme iyo guur tilmaamo adi noo tali waa war ay raggu aad u jecel yihiin haddaan khaldanahayn waad soo sheegi kartaan waa labada fanaan ee xaliimo gobaad iyo axmed zaki oo leh tunka maysku qaadanaa laakiin geesta kale fartuun birimo iyo faysal hanad ayaa dhaanta ku tumanaya oo leh
xariir goday iga dalab ha xasile xasile xabadka masku qaadana ha xasile
waa caawaya caweyska washington xasile dalxiis xamar ma oo tagnaa ha xasile
toddobaadkan waxaan barnaamijka caweyska washington idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ka mida waraysi dheer oo aan dhowaan la yeeshay hal abuuraha da'da yar ee cabdixamiid celcelis toddobaadyadii lasoo dhaafay heeso aad samaysay oo fanaaniin cod halaasiila ay qaadaan aan sii daynay laakiin waxaan rabaa toddobaadkan inaan bal fiirino dhinaca dhaqanka iyo heeso howleedyada iyo waxyaabaha dhaqanka soomaalida ku qotoma iyo iyo iyo bal waxa aad ka samaysay haddaan fiirino heesaha xagga dhaqanka ka hadla xaggooda sidee isku tihiin
aada iyo aad caashacuud soo dhawow mar kale aada iskugu fiicanahay hore waxaan kugu soo ku soo gudbinay barnaamijyadii hore heestii saarka ahayd ee farxiyo fiska heesaysay oo laxankeerida aniga iska lahaa maantana waa wax wanaagsan hadda xusno dhaqanka waayo abwaanka dhaqanka waa mar walba inuu matela ummad walbana dhaqan ay leedahay ummadda kalena waxay ugudugun ugu duwan tahay dhaqankaas marka way jiraan heeso dhaqanka ku salaysan oo aan sameeyey wayna badan yihiin waayahay marka heeso howleedyadan ku bilaabaynaa macnihii hees hooleedda waa sax waa sax waa jiraan hees hooleed aan sameeyey waxaa ka mid ah hees aan u dhiibay axmed zaki fanaanka la dhahaayo iyo xaliimo gobaad waa hees hooleed sidaad og tahay hees hooleedka heesaha shaqada lagu qabto waa heeso gaggaaban isku dhidhiib wah sababtoo ahna waxaa waaye shaqaa la wadaa waqti badan lama haysto lagu hadlo sida markii wiil tegay ceelka iyo gabar tagtay ceelka oo midna eri uu wato mid midna gabadhan ay wadato ari wiilkan uu wato geela marka waa la waraabinayaa hadallaa laisku dhidhiibayaa marka heestaaniita waa hees hooleed marka waa isku dhidhiib oo boobsiis ah marka wiilkaa bilaabayo wuxuu leeyahay naf tigtigan baa kugu tolano taws kalgacal baa igu taagane ayada waxay igu jawaabaysaa naf ku tebi baa kugu taamto tus jaceyl baa igu tiixee sidaasoo laabanaya wuxuu leeyahay toobiyaha nolol waa tub toosane raja tiigsiga hata koorine ila taakuli ayada waxay leedahay todob lahashaa igu tumayee tusmadii guur i tilmaamo adinoo tali saasoo laabanaya wuxuu leeyahay dhiigga tebiyaha ku taxaawadnaha tii ku taalaay toosu soo soco ayadu waxay leedahay tiirka dhabarkiiyo tagtan leeyahay taab u qaado toosu soo soco saasoo laabanaya wuxuu leeyahay taan tilmaanteen tirsanayiyo waxtarkeygaay tuunka soo fuul ayadu waxay leedahay kaan taxgeliyeen tiigsanayiyo taban taabiye tuunka bal isaar marka farshaxnimona way ku jirtaa heesta waa isku furan wiilii gabar iska hor imaanayo isa soo socdo tuunkana isku qaadanayo tunka isku qaadanaya maxaa ula jeedaa qeybta dhamaadka labada qeyb oo dhamaad waxay leedahay tiirka dhabarkiyo ya dhiigga Ah.
tabiyaha ku taxaa wadnaha tii ku taalla ay toosu soo socoso toosu soo soco maaha marka marka halkaasa halkaasay xudxudashadii ka bilaabatay halkaasay isku afgarteen wiilkii iyo Marka gabadhii tiir- xoolaha la socday marka ayadan ha ayadan waxay leedahay tiirka dhabarkiyo tagtaan leeyahay taab u qaado toosu soo soco marka soo soco soo maaha qaybta dambena wax qaybta ugu dambeysana waxaa waaye taan tilmaanteen tirsanaayo waxtarkeygaay tuunka soo fuul ayadan waxay leedahay ayadan waxay leedahay kaan tixgeliyeen tiigsanaayo tabantaabiye tuunka bal isaar marka een, maxaa heese howleedyada waa runta waa heese dhaqanka ka tarjumaya waa sida sidaa mooyaha kuwa lagu- ha, kuwa sida- beeraha lagu falo kuwa ceelka sidaad sheegta wayna gaagaaban yihiin sababtoo ah war uma yaalo da- en- en- dad xoolo dhaaminayo oo xoolo waraabinaye dad shaqo u oo inay tahay ha shaqaa u taalla marka warkama gaaraan marka marka ereyadaasi en, marka ma waxaad ku cabiraysaa in gabadha iyo wiilka xoolaha wada markay meelaha isugu yimaadaan in fursadda ay haystaan ay ku wada hadli karaan inay meeshaas tahay eela safaa loogu jiraa soomaha tusaale ahaan marka wiilka gabadhu waa caawinaya waqti yar uu hayaa marka intuu u sheegi karo Uu ka ayuu gaar- boobsiinaya uu ka gaarsiinaya
aad iyo aad waa waa waa tayada waa tayada dadka miyigana way ku jirtaa ah adkaysigooda iyo in maarata howlahoodiina ay wataan aan waxba see garayn Ha. ha fariinto fariinta ay doonayaan inay gudbiyaan de aad iyo aad aad iyo aad marka marka maxaad maxaad ugu dhi- markasaasay eeda Xali- xalimo gobaad iyo axmed zakiya ku luqeynayo tuunka isaar Ayaa- aan dhahaa waayaha iyadana waa dhegeysta tuunka tuunka tuunka bal isaar aan dhahaa marka waa tunka isaar waa qo- waa qoorta igu qaad waa tunka igu qaade aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waayaha bal iyadoo la xamaysana aan dhegeysano
naftigtigan baa aad kugu tolano istalka calbaa igu taagane
naf ku tibi waa kugu dantoota jacayl baa igu jeexaye
naftigtigan baa kugu tolano istalka calbaa igu taagane
naf ku tibi waa kugu dantoota jacayl baa igu jeexaye
babiyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga inta koorine ila taakuli
todob lahaansha igu tumaye dusmaliye guur itilmaamood noo tali
babiyaha nolol waa tubtoosane rajo digsiga inta koorine ila taakuli
todob lahaansha igu tumaye dusmaliye guur itilmaamood noo tali
iga tabiya ku taxawadnaha ti ku taalaay tusu soo soco
tiirka dhabarkiyo tagta leeyahay tabuqaado taasu soo soco
iga tabiya ku taxawadnaha ti ku taalaay tusu soo soco
tiirka dhabarkiyo tagta leeyahay tabuqaado taasu soo soco
aan tilmaanteen tigsanayo aan tilmaanteen tigsanayo waxtarkayga idunka soo fuu
kaan tixgeliyeen tiigsanayo taban taabiye tunka balinsaar
aan tilmaanteen tigsanayay aan tilmaanteen tigsanayay waxtarkayga idunka soo fuu waxtarkayga idunka soo fuu waxtarkayga idunka soo fuu waxtarkayga idunka soo fuu waxtarkayga idunka soo fuu ereyada aniga aad kale dhaxanka waxaa sameeyey ee, nin yidhaahdo wadanoole maxamed sheekh cabdulaahi wadanoole oo aad u salaamayo muusiga waxaa sameeyey macalinka weyn sheego bishaara waxaana ku luqeeyay axmed zaki iyo xaliimo gobaad ayaa ku luqeeyeen marka ayagaa heesaya aniga fanaam iyo horena waa kugu sheegay marka waa iska fogeynaysa adiga waajibkaaga waa gudatay casharkaaga waa ka soo baxday Maya, haddii waa- haddi- mar haddaad samaysay wix- wix- wixii oo dhan anaa qaadanaya ma dhihi kartid moogta maya hawsha waaba la kala leeyahay marka adigu banaankaa baad ka istaagtay mar haddii heestii aad samaysay laxankii Aha.
waa inuu qofka la saaraa inkastoo mararka qaar abwaaniinta isku daraan hadday doonaan saaraa marmar la taas taas hataa ma jecli laxanka saarideeda hataa ma jecli walo waayo eh, dadaa jiro maaragtay ku wanaagsan laxanka marka eed inaan kiijiyaan jeclahay aniga waayahay marka marka heestan waxaad ka samaysay een, dhaqanka dhinacii xoolaha dhinacii beeraha iyo ma isku dayday qaybihii kale ee bulshada mise halkaasaad ku ekaatay beeraha beeraha weli ma sameyn laakiin hadda waan ku waan ku gudi jiraa hoolaha sito heeso kalaa jirto a jiraan oo sida dhaqanka haddana sida dhaantada sida shiribka marka kuwaasaa geli karnaa kuwa beeraha weli maaragtay waan ku gudi jiraa waayahay dha- shaqadooda.
dhaantada dhaantada dib aan u dhiganaya laakiin waxaad iisoo hormarisaa shiribka shiribka iyadana maxaad ku salaysay shiribka eh, gabar aan abti u ahay oo london joogta anigana markaa xamar aan joogay waa sanadkii hore eh, ayaa qalan jebinaysa jaamacadda marka dhalinyarada dhalinyarada waa- waana dhalinyarada ku dhalatay yurub oo yacni garanayna dhaqankii eh, soomaaliya waayo weligeeda soomaaliya ma tegin marka dhaqan ahaanaan rabay inaan wax ugu sheego xafladaa loo dhigayo marka heestaana u sameeyey shirib ayaan ugu sameeyey intaa hees caadi u sameyn lahay waxaa tiri dhanka dhaqanka la-aad sida loo fahansiiyo dhaqanka waayo ummad walba dhaqankeeda ma aragta inay ilaaliso waa wax wanaagsan mar kale een, telefoonka afka u dhowe een, maxaad maxaad maxaad ku dooratay shirib marka inaad uga dhigto ma shiribka as leedahay isagaa fudud ay fahmi kartaa een, micnihii maxaad shiribka ku dooratay shiribka shiribka shiribka waxaa ugu do- waa dhaqankuu ka mid yahay aniga kulli dhaqan dhaqan soomaaliyeed mal wal gob- gobol walba waa isku ka yimid shiribkaa markaas jeclayste maaragtay la xuso maadaama aniga hees hore- shiriba hore aan u sameynin inaan shiribkii xuso gabadha anaytoona tuso yacni eh, inaan dhaqan leenahay dhaqankeena shirib uu ka mid yahay waayahay shiribka uu ka mid yahay maxaa ka mid a maxaa ka mid ahaa marka ereyada marka heesta anito ereyadii laxankaba aniga isku darsaday Eh, waxaa qaada wiil la yidhaahdo haykal yare Eh, muusigana asigaa tuntay marka hees sidaasa aheeda marka hees eryadeeda waxay leedahay mug marka hees waa gabar yar oo hadda qalinjabisay jaamacadda dhamaysay marka qaybta hore waxaa soo qaa waxaa soo qaatay maamahdii oran jirtay aqoon la-aan waa iftiin la-aan haye marka aqoon ay ka hadlaysaa mogtahay gabar yaroo hadda wax soo barato ee, mustaqbalka dhan ka horeeyo marka ee, aqoon la-aan waa iftiin la-aan marka hablaha kalena waa dhiirigelinaya waxaan leeyahay yacni qofkii wax barto meel uu gaaraya iftiin uu helaya qaybta dhexana yacni ayadaa xusaya inay maalinteeda tahay qalinjabinta oo xafladeeda tahay marka waa waa waa waa waan idiin marinayaa haye marka waxay leedahay mugdiga waayaha iyo mushkiladaha adduunka waxaa lagu meel maraa aqoon muuqeeda bixisee mustaqbalka noloshana midii wax baratay baa micno weyn samayso ummaddeeda ma teshee marka qaybta dhextaalka ah shirib macaan badan iyo hambalyo inaan ku marsho maryanay waad muteysatee mudnaanta adigaa iska leh maanta waa maalinta adiye maryanay adaa iska leh marka shirib macaan badan iyo hambalyo inaan ku marshaa maryani waad muteysatee mudnaanta adiga iska leh maanta waa maalintaadii ee mudnaanta adiga iska leh marka hab noocaasay u dhacaysaa waa shiribkii markaasaa jeg jeg jeg jeg qaabkaas loogu ciyaaraa muusiga muusigan kolleyba ka garan doonaa iyo qaabka oo aad iyo aad aad iyo aad aad lax- iyo aad laxanka u saaran yahay marka heestaasna waa ka haykal haykalyaha heesaayo muusiga asigaa tunta ereydii laxankana anigaa isku dayay
mugdiga waayihiyo mushkilada adduunka waxaa lagu meelmaraa aqoon muuqeeda bixisay mugdiga waayihiyo mushkilada adduunka waxaa lagu meelmaraa aqoon muuqeeda bixisay mustaqbalka noloshana midii wax barataa barataa way saamayso ummadeeda ummadeeda matashay mustaqbalka noloshana midii wax barataa barataa inaweyn saamayso ummadeeda
murti macan baadaaniyo hambalyooyinan ku marashaa maryaanay waan mutaysato mudnaanta adiga iskale
mar waaxid marka waxaan rabaa dhaantada dhaantada iyadana inaad qudheeda aad taataabataan maqlay haa dhaanta hees wa- way jiraan heesooyin dhaantaan sameeyey caawa waxaan rabaa inaan xusno heestaa u sameeyey eh, fortuun brimo iyo faysal hanad marka heestaan laxanka aniga ma sameyn waxaa sameeyey wiil la yidhaahdo cabdimudanib ciise karuud muusigana waxaa tumay cabdixakiin geedi faryare Eh, magaceeda waxaa la yidhaahdaa xuskii jaceylka xuskii marka jacaylka jaceylkana waa la tusaa waa la siyaartaa magarata waa la maamuusaa aad iyo aad aad iyo aad marka eh, ereydeeda aan kuu marinayaa marka waa wiil iyo gabar qaybta hore lee kuu marinaya qaybta kale ayagaa dhegeysan doono diyaar wiilka bi- wiilka bilaabaya faysala bilaabaya wuxuu leeyahay xiisaha kalgacaylka xisaabi haddaan is-dhaho siduu u xaniba qalbiga xujo weeyaan xujo weeyaan xalkeeda la gaari karin ha xasilee xaqiisa ma oofinaa ha xasilee xuskiisina ma u dhignaa ha xasilee xubbiga ma siyaaranaa brima waxay leedahay maanta iyo xalaytaba xiskayga jaceylka degay ayaa xibin xibin jirkayga u xakaaro wa xakaaro xanuunka dareemayaa ha xasile dalxiis xamar ma u tagnaa ha xasile xariir goday iiga dalab marka eryadeedina waa sidaa
cajiib cajiib marka n kuwee isleedahay markaad fiiriso heesahan dhaqanka ka hadlaaya iyo kuwa kale way fudud yihiin in abwaanku sameeyo
horta heesaha dhaqanka horta hees walba waxay leedahay nidaam loo sameeya hab loo raaca marka waa inaa fahantaa hees fudud iyo hees adag ma jirto haddaa fahantid nidaamka loo sameeyo habdhaceeda ee way ku fududdahay laakiin haddee haddaa fahmin way kugu adkaananaysa waa kugu adkaanaysaa waa inaa fahantaa hees walbo nadaamaa loo sameeyaa miisaanay leedahay habdhacay leedahay marka haddaa fahantid habdhaceeda miisaankeeda adigana sidaan hore kugu sheegay abwaanka waa farshaxan sawirka aada wadatid sawirkaada aada already sawiratay sida heesta hees hooleedkii haddaa aan ku dhegeysiinaye sawirka waxaa waay wiil iyo gabar ceelka jooga wakti yaray haystaan ceelka safa eh, safa lagu jiraa xoolihii way ooman yihiin ayagana fariimay rabaan inay isku gudbiyaan kabacdina waa isku imaanayaan waa is- waa isku soo hor soconayaan tunka ku qaadanaya sawirkaasaa qaadatay abwaanka waa farshaxan marka ereyada inaa ku gurtid miisaankina waa fahantay soomaa waxaa artaa hees hooleed marka waa
iisaha kalgacaylka xisaabi haddaan isdho iisaha kalgacaylka xisaabi haddaan isdho siduu u xanibay qalbiga xujo weeyaan xujo weeyaan heestaas ay sida wadajirka ah u qaadayaan ee talantaaliga ah fartuun brimo iyo faysal hanad ayaan ku soo gebagabaynayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan inta aan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadanoo idin leh isma dhaafno xisaabi haddaan isdhoho iisaha kalgacaylka xisaabi haddaan isdhoho siduu u xanibay qalbiga xujo weeyaan xujo weeyaan xalkeeda la gaari xujo weeyaan xujo weeyaan xalkeeda la gaari karin xujo weeyaan ha xasile xaqiisa ma oofina ha xasile ha xasile xuskiisana ma u dhigna ha xasile Ooy, ha xasile xubbiga ma siyaarana ha xasile
maantiyo xalataba iskayga jacayl ka degay maantiyo xalataba iskayga jacayl ka degay ayaan xibin xibin jirkayga waxa karo waxa karo xanuunkan dareemaya waxa karo waxa karo xanuunkan dareemaya waxa karo maantiyo xalataba iska xasile xariir godayga dalab ha xasile